bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii koob iyo afartanaad kitaabkii alraxiiq ilmakhtuum welina waxaan bartanka uga jirnaa marxaladii dacwada daboolka laga qaaday ee la caddeeyay ee lala jahray almajlis listishaari golihii ama fadhigii wadatashiga likafi alxujaaji ee loo qabtay likafi lxujaaji dadka soo xajinaya in laga horjoogsado oo laga celiyo can istimaaci dacwati dacwada inay dhegaystaan qoraysh baa fadhi waxay u qabatay inay ka tashadaan sidii dadka xujaajta ahee imanaya aynan u dhagaysanin dacwada maxaa jira markii dacwada uu caddeeyay rasuulku sala allahu calayhi wasalama maalmo kadib ama bilo kadib oo meel walbaba uu warki yaallo yaa waxaa soo galay xilligii xajka marka xajkana waxaa imanaya qabaa-ilka carbeed oo dhan yaa soo xajin jiray warkii way maqli marka maxaa loo sheegi dadki haddii aan war la isku og yahay madaxda qureysheed ay isku ogtaha ayna sheegin dee dadku dadkay warsanayaan dadkii waxaa ka mid a dadkii muslimiinta ahaa baa ka mid a mu'miniinta ahaa taasi waxay keenaysaa in dad aada u fara badan oo carab ahoo meelo kala duwan ka yimid jasiira al carabiya oo dhan ka wada yimid inay risaaladii si sax ay u gaadho oo nin waliba uu islaamkii gaadhsiiyo meeshii uu ka yimid marka waxay dhaheen taasi saysan u dhicin waa inaan dadka inagu u waranna innagaa maka iyo magaaladan iyo xaramka innagaa madaxu ah nimankii mushrikiinta baa dhahaya wufuudda carabta markay imanayso waa inaan innaga ka hortagno oonu sheegno oo nidhaahno warbalaayo sidaasaa dhacday ee ogaada ha ku sirmina arrintaas ayaa fadhi loo qabtay fadhigaas waxaa qabqablo ka ahaa ninka la dhihi jiray alwaliid ibnu muqiira ra-yigana isagaa soo jeediyey wuxuu yidhi carab yaa idnoo soo socoto waqtigii xilliga xilligii xajka ayaa la gaadhay waa la imanayaa meel kasta ayaa laga iman ninkan warkiisana way maqlayaan waa inaan dadka inagu u waranno oon wax u sheegno aynaanna iskhilaafin marka waxa aynu dadka u sheegi lahayn aan ka fikirno marka waxay dhaheen adaa odaygeegayahe bal waxaan dhihi lahayn sheeg wuxuu yidhi maya waan idin dhagaysanayaaye bal wax soo sheega marka waxay dhaheen waxaan dadka ku dhahaynaa ninkani waa kaahin waa kitaab gaablow isaga marka wuxuu ka yahay macallin buu ka yahay meesha wuxuu ku yidhi taas dadku inagama yeelayaan maxaa jira ma aha kitaab gaablowga waxaa lagu yaqaan laba shay labadii shay midna ma leh way buuqaan oo markay wax sheegayaan way buuqaan hadal aan la fahmaynin dajiij zamzama ayuu ka cabiray zamzamaduna waxa weeyaan addajiij weeye waa hadal buuqahoo isku dhex yaacsan oon la kala fahmaynin tii ma leh waxaa kaloosan lahayn buu yihi sajcigiisii sajcigana waa hadal lagu celceliyo hal eray oo lagu celceliyo waxaan ka xusuustaa nimanka la yidhaha caadaqaataha inay dhihi jireen ku buruudi ku buruudi ku buruudi ku buruudi ku buruudi ku buruudi marka kelmaddaa lagu celcelinaya sajciga yaa waxaa lagu yaqaanaa dadka waxbaan qeyb naqaanaa yidhaahda marka taa wuu ka diiday marka waxay dhaheen waxaan dhahaynaa wuu waalan yahay marka wuxuu yidhi ruuxii arkaay wuu garanayaa ninkan uusan waalayn dadka waalan waxaa lagu yaqaan buu yidhi qaab bay u socdaan socodkoodu socod caadi a maaha waxay sameeyaan waxa la yidhaahdo takhaaluj way dhacdhacaan markay soconayaan marmarka qaarkood halkaas waxay isku dhegaan qoorta ayay isku dhegayaan oo waa nin waalan marka tiina maaha cid idinka yeelaysa male ninkan uu waalan yahay war kala keena waxay dhaheen maya waa shaacir baan leenahay waxaan uu sheegaya waa shicir marka wuxuu yidhi carabi waxay taqaanba shicir baa jirin marka ruuxa shaacirka ee gabayaaga iyo ruuxa kale markiiba waa la kala garanaya ninkan shicir iyo intuu u kala baxo dhan waan wadan kala naqaan buu yidhi marka wuxuu sheegay ilaa lix qaybood uu shicirku u kala baxo cilmi la yidhaahdo alcaruud ayaana ka sheekeeya shicirkuna wuxuu leeyahay iyo gabaygu carabigu wuxuu leeyahay qaabku u dhacayo oo baxri la yidhaahdo baxri marka isaga wuxuu kala baxayaa baxru rajaz waa lix markuu yahay baxru rajaska waa lix mustafcilun mustafcilun mustafcilun beydka qeybtiisa hore saddex eray oo sidaasa weeye oo mustafcilun mustafcilun mustafcilun la yidhaah qaybtiisa dambe beedka qaybtiisa dambena waa sidaasoo kale mustafcilun baxrurajas baa la yidhaha baxrurajaskii waa naqaan buu yidhi waxaa kaloo naqaanaa buu yidhi baxrul hasj mid la yidhahna waa naqaanaa oo ka kooban uun wasnigiisu uu yahay afar mafaaciilun mafaaciilun oo afar jeer ah ayuu leeyahay mafaaciilun mafaaciilun mafaaciilun afar jeer ah kaana waa naqaanaa oo mala buu yidhi waxaa kale oo jira buu yidhi mid la yidhaahdo qariid ama maqruud waa shicirka yaaba la yidhaahdaayo waa hadal lasoo gaagaabiyey nooc waxaa jira uu shicirku leeyahay oo la yidhaahdo maqbuud maqbuudku waxa weeye mid lasoo gaabiyey isna oo xaraf baa laga gooyey mabsuud baa jira oo xaraf lagu daray waxalla waxaasoo dhan annaga waa naqaan buu yidhi oo ma aha maxaan dhahnaa buu yidhi markii dambe ay waxba sheegi waayeen wuxuu yidhi waxaan leenahay ninkani waa saaxir waa saaxir oo labadii walaalaha ahayd buu kala geynayaa laba walaalaha midna diintiisii buu qaadan midna diintiisii buu diidi labadii baa coloobaysa waa saaxir saasaan dhahaynaa taas ayaa lala tegey waxaa jirtay oo kale oo weliid ibnu muqiire loogu doortay arrintan wuxuu maqlay weliid ibnu muqiire rasuulka oo qur-aan aqrinaya ayuu maqlay qisadan gadaal bay inooga iman doontaa insha allahu tacaala rasuulka oo qur-aan aqrinaya ayuu maqlay marka wuu ku saamoobay wuu ammaanay qur-aanka walla wuxuu yidhi waxaan maqlay waxaan maqlay wax caadi ah ma aha buu yidhi wuu ammaano wuxuu yidhi inna lahu la xalaawa macaan buu leeyahay buu yidhi qur-aankani waina waina calayhi la talaawa korkiisana qurux baa saaran buu yihi qurux iyo bahja wa ina aslahu la qadaq jiridiisa way laama bixin doontaa laamo badan baa ka bixi doona asalkiisa wa ina farcahu lujanaa laamihiisuna midho badan bay bixin doonaan arrintii baa waxaa maqlay abujahal markaas wuxuu waxaa loo sheegay maxamed buu raacay ninkii weliid ilmuqiiraha maxamed buu raacay ayuu yaa loo sheegay gurigiisuu tegay oo markaasu wuxuu yidhi waxa weeyaan waxaan kuu soo ururinay qaadhaan baan kuu soo ururinayoo waxaan maqalay inaad maxamed xoolo u doonatay wuxuu yaqaan wuxuu ka xanaaqayo markaasuu xanaaqay oo wuxuu yidhi ma nin dhiga xoolo badan baa jira marka wuxuu yidhi edi waad raacday ma raacin saan u ogaadno saan u ogaada inaadan raacin kaalay oo shirkan ka qayb gal markaasuu ka qayb galay oo uu yidhi marka waa sixir ninkani wuxuu wataay marka qisadaas ayay ka sheekeynaysaa sadaradan soo socdaay wa khilaala haadihi al ayaami maalmahan kuwan ah dhexdooda ayaamahan maxay yihiin waa markii dacwada daboolka laga qaaday ee la caddeeyey ee lala soo jaharey yaa ahama waxaa murugo ku riday iyo walwal qurayshan quraysh waxaa murugo iyo walwal ku riday amrun aakhara arrin kale arrintaa kale maxay tahay marka wadaalika arrintaasina waxay tahay ana aljahra la jaharkii iyo caddayntii la caddeeyey bidacwati dacwada islaamka daboolka laga qaaday ee la caddeeyey lam yamdi calayhi kama gudbin ilaa ayaamun maalme ow ashhurun bilo un maahne macduudatun oo la tiriyo way qoyan tahay weli arrintii weli waa la wasii hadal hayaa weli dadka dhagahooda ayay kasii dhawaaqaysaa xataa qaruba iyadoo ay sidaas tahay oo dhowdahay xataa qaruba ilaa uu kasoo galo uu kasoo dhowaado mawsimulxaji xilligii xajka wa carafad waxay ogaatay qurayshun quraysh anna wufuuda alcarabi carabta wafdiyaalkeedii sataqdumu calayhim inay u iman doonto ay usoo geli doonto ay maka iman doonto fara-ad qurayshe waxay aragtay annahu sha'nee laabudda lagama maarmaan inay tahay min kelimatin odhaah oo yaquuluunaha ay u yidhaahdaan lilcarabi carabta ay u sheegaan fii sha'ni muxamed muxamed arrimihiisa sala allahu calayhi wasalam maxay saas laga maarmaan u tahay xataa laa yakuuna si uusan u ahaanin lidacwatihi dacwadiisa atharun wax saamayn ah fii nufuusi alcarabi carabta nafafyaalkooda wax saamayn ah saynan ugu yeelanin kelimad wixiisa oo dhan kala tuurta waa in la keena liin waa in lagu dhiijiyaa layidhi dacwadiisa iyo warkiisa fajtamacuu waxay u yimaadeen iyaga oo wada socda ila alwaliid ibnu lmahiira waliid ibnulmahiira ayay ugu yimideen gurigiisa oo maxay ugu yimideen ujeeddadu maxay ahayd yatadaawaluuna iyaga oo isu dhiidhiibaya fii tilka alkelimati kelimadaa carabta loo sheegi lahaa ama warkaas hadda hal kelime maaha wuu ka wen yahaye inkastuu iska hal kelime noqday oo waa saaxir ay noqotay saaxir kelimadii carabta loo sheegi lahaa si looga fikiro oo looga baaraan dego oo la isugu dhiidhiibo tadaawulka waxa weeye wadaan kolba qof loo dhiibay kolba qof laysu dhiidhiibayo marka hadda wadaani meesha ma taalle waa isticaare eh waxa weeye wixii yaa laga fikirayaa oo qof walba fikirkiisa ayuu soo jeedsanaya fa qaala wuxuu ku yidhi lahum nimankii carabta ahay meesha isugu yimid odayaashii quraysheed ama carbeedba alwaliid wuxuu ku yidhi ajmicuu war isku raaca fiihi ay fii shanihi muxamed arrintiisa ra'yan waaxidan hal ra'yi isku raaca walaa takhtalifuu hana iskhilaafina oo ninba yuusan wax sheegin oo fa yukadiba uu beeniyo bacdukum barhkiin bacdan barhka kale uu isbeeniyo hadalla iska hor imaanaya carabta yaan loo sheegin war iska hor imaanayaan loo sheegin maxaa jira hadday taasi dhacdo warkiinana waa la beensan kiisana waa la rumaysanayaa oo wayarudda qowlukum qowl idinka idinka midi wayarudda uu celiyo uu dib u celiyo uu tuuro qowlukum qowlkiinu bacduhu bacdan qaarkiba qaarka kale uu dib u tuuro qaalu waxay idhaahdeen fa anta adugu faqul dheh bal adugu dheh bay dheheen aan ku maqalleh wa aqim noo samee oo noo taag lanaa annaga ra'yan ra'yi noo sheeg ra'yi noo samee ra'yigaasoo naquulu bihi aan idhaahno on dadka u sheegno qaale wuxuu yidhi bal iska dhaaf aniga eh antum idinku faquuluu dhaha asmac waan idin maqli marka kii suurtagal ah ayaan kaan suurtagal ahayn yaan idiin sheegayaa qaalu waxay dhahdeen naquulu waxaan leenahay kaahinun waa kitaab gaablow ninkan ama waa nin faaliya qaale wuxuu yidhi laa kaa iska daaya ma aha ninkani kitaab gaablow cidina idinka rumaysan mayso wallaahi baan ku dhaartee maa huwa isagu bikaahinin mid kitaab gaablow a ma usan ahaanin sababta maxay tahay laqad ra'aynaa waan aragnay oo waan naqaanaa laqad ra'aynaa waan naqaanaa alkuhaana aw ilkahanata labadaba waa lagu jamciyaa kuhaanna waa lagu jamciyaa kahanana waa la yidhaahdaa waan naqaan kuwaas famaa huwa ma usan ahaanin muxamed sala allahu calayhi wasalama bizamzamati alkaahini midka kitaab gaablowga ah buuqiisii ma leh kuwaas way buuqaan buuqana waxaa la yidhaahdaa hadal aan micnihiisa la fahmaynin oo hugun ah waxbay dhahaan walaa sajcihi hadalkii ay ku celcelinayeen halkii eray ay ku celcelinayeen oo ku buruudi ku buruudi ku buruudida oo kale ahaa iyana ma aha male ninkani marka taa iska ilooba buu yidhi faqaaluu waxay dhaheen fa naquulu waxaanu leenahay majnuunun waa nin waalan saasaan leenahay qaala wuxuu ku yidhi maa huwa ma uusan ahaanin muxamed sala allahu calayhi wasalam bimajnuunin mid waalan muusan ahaanin maxaa jira laqad ra'aynaa laqad dhab ahaantii ra'aynaa waa naqaanaa aljunuuna waalida waa naqaanaa iyo kuwa waalan wa carafnaahu waynanu naqaanaa maa huwa ma uusan ahaanin muxamed bikhanqihi isguurqabashadii ay guurta isku dhegayeen waxbay dadka waalan qaar badanoo ka mid ahi cunaha ayay isku dhagaan tii ma laha walaa takhaalujihi isjejabintoodiina mal markii la socdo caadi uma socdaane way isjejabiyaan tiina ma laha walaa waswasatihi waswaaskiisiina male dadka waalan calaamada ugu weyn ay leeyihiin waa waswaas waxaan jirin bay leeyihiin waxbaa idili halkanay ka imanayaa halkanay ka baxday waxaasaa la igu sameeyey waxaasay dhahayeen xataa markay cararayaanay baxsanayaan maaragta waxay mo waa la eryanayaan bay dhahayaan waswaaskaa wey waa la eryanaya waxba eryanaya qaalu waxay dhaheen fa naxnu hadday sidaas tahay waxaan leenahay shaacirun olla ninkani waa nin shaacir ahoo gabayaa ah qaala wuxuu ku yidhi maa huwa muusan ahaanin bishaacirin mid gabayaa a ninkani ma ahaanin laqad carafna shicra shicir waa naqaan buu yidhi carabba haddayna waxaan naqaanba kaasaa jira kullahu dhammaantii waa naqaanaa waxaynu naqaanaa marka waa tii aan horu sheegay cilmi waxaa jira la yidhaahdo alcaruud oo wuxuu ka sheekeeyaa shicirka anwaacdiisa iyo wasan miisaan uu leeyahay miisaan uu leeyahay miisaanadiisa waay marka waxani marka miisaanadiisa waxaa ka mid a kullahu waa naqaanaa rajasahu rajaskiisa waa naqaanaa rajasku waa mid wasankiisa uu yahay mustafcilun sita maraatin lix jeer yaa eray mustafcilun mustafcilun mustafcilun weeye wa hasjahu hasjigiisana wasankiisu waxaa weeye waa nooc kale oo gabayga carabta ka mid ahoo wasankiisu waa mafaaciilun mafaaciilun buu ku imanayaa kii hadduu hore ahaa mustafcilun kan mafaaciilun buu ku imanayaa oo afar jeer la celinayo wa qariidahu kaana waa naqaanaa buu yidhi wa qariidahu waa naqaanaa buu yidhi qariidkuna waxa weeye iqtidaacun min alkalaam waa shicirka naftiisa qariid la yidhaah maxaa jira waa hadalkii oo lasoo goynayo ayuu yaa la yidhaahdaa qariidka waxaa naqaan buu yidhi waa maqbuudahu kiisa wax laga xadfay eray baa laga xadfay masalan xarafka shanaad baa la goynayaa mafcuulan mafcuulan mafcuulan isagoo ahaa yaa inta nuunka la gooyayba wuxuu u noqday facuulun facuulun facuulun buu noqday facuulan buu ahaa facuulun uu noqday markaan kaana waxaa la yidhaahdaa maqbuud baa la yidhaahdaa mid xaraf lagu daray baa jira oo wuxuu noqdaa mabsuud marka shicirka oo intaasoo nooc u kala baxana waa naqaan buu yidhi famaa huwa muusan ahaanin bishicri waxaanuu sheegaya qur-aankiihi shicir ma aha fa qaaluu waxay dhaheen naquulu waxaan leenahay saaxirun ninkani waa wax waa saaxir qaala wuxuu yidhi wamaa huwa muusan ahaanin bisaaxirin horta nin saaxira muusan ahaanin maxaa jira laqad ra'aynaa waa naqaanaa assuxaara nimanka wax sixiro waa naqaanaa wa sixrahum sixirkoodana waa naqaanaa famaa huwa ma uusan ahaanin muxamed sala allahu calayhi wasalam binafathihim waxaan ay af afuufaan ama ay tuftufaan min shari nafaathaati fi lcuqad waa isagu qur-aanku leeyahay kuwa sixra waxbay afuufayaan walaa ciqdihim guntintii ay wax gundayeen nafaathaati fi lcuqad intay xadhka iyo wax gunguntaan iyo haddana afuufaan wixiina male qaalu waxay dhaheen famaa naquulu ee maxaan dhahnaa marka ilan wax walba waad naga soo horjoogsatee qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee inna liqowlihi hadalkii uu leeyahay oo qur-aanka waxaa u sugnaaday la xalaawatan macaan waa hadal macaan wa inna calayhi dushiisana waxaa saaran la talaawatan qurux iyo haybad iyo bahjo ayaa saaran qurux iyo bilic wa inna aslahu jirridiisu hadalkan uu sheegayo salkiisu lacadaqun waa kii laamo badan bixinaya laamo badan baa kasoo dhalan doona wa inna farcahu laantiisana la janaatun tii midho badani ay kasoo dhalan doonaan wey wamaa antum ma aydaan ahaanin biqaa'iliina kuwa yidhaahda min haadaa waxaan hadda aada soo sheegteen min haadaa kan shay-an wax ilaa haddii aada tidhaahdaan curifa waxaa la ogaanayaa annahu warkiinaasi baatilun wax kama jiraan inuu yahay hase ahaatee wa ina aqraba alqowli horta wax dhab ahoo laga sheegi kara ma leh maxaa jira wax oo dhan waa wada been laakiin ka ugu dhow ee aan dadka ka gadi karna beenba ha ahaadee wa ina aqraba alqowli hadalka ugu dhow fiihi ay fii sha'nihi maxamed arrintiisa isagoo beena aan dadka ka gadi karna waxa weeye lianna lian taquuluu inaad tidhaahdaan saaxirun ninkani waa saaxir jaa-a wuxuu la yimid biqowlin hadal buu la yimid oo qur-aanka ah hadalkaasoo huwa isaguba sixirun sixir ah oo yufariqu kala fogeynaya oo kala geynaya oo kala diraya oo isku diraya beyna almar-i qofka iyo wa abiihi aabbihi midkood baa islaami kii kale way coloobayaan wa beyna almar-i wa akhiihi qofki iyo walaalkii waxaad arkaysaa labadii walaalaha oo col ah midna waa muslim oo wuxuu qaatay dacwadii nabiga ayuu qaatay oo wuu islaamay midna wuu diiday way coloobi wa beyna almar-i wa sawjatihi iyo ninka iyo xaaskiisa wa beyna almar-i wa cashiiratihi ninka iyo qoyskiisa tolki fa tafaraquu marka warkiibaa la qaatay kaasaa waxaa la yidhi kanaa suurtagal ah fa tafaraquu marka qurayshi sidaas ayay ku kala dareereen canhu waxay ka kala dareereen waliid ibn muhiira bidaalika warkaa isaga ah waxay aada isugu egyihiin arrintan iclaamka maanta wuxuu adeegsaday iclaamka iclaamka tirada badan ama idaacad ha ahaado ama telefishin ha ahaado ama jaraa-id ha ahaado ama wax kale ha ahaado ama internet ha ahaado dowladaha iyo dadka danaha leh say u adeegsadaan iclaamka sida shirkan oo kale inta loo fadhiista waxaa la dhihi qadiyada sidaas sidaas maxaan ka dhahnaa war baa la isku soo aadin warkaasun baa la sheegi waa lagu celcelin si kasta ayaa loo sheegi been isagoo ay tahay yaa markii dambe beentiibaa run la moodi ninkii hitler ahaa wasiirki wasiir uu lahaan jiray wasiirka warfaafinta yaa waxaa laga hayaa wuxuu yidhi been sheeg oo been sheeg oo ku celceli beenta ugu dambaysi waa lagu rumaysanayaa marka qurayshi tiibay isticmaashay dacaayad bilowgeed weeye dacaayadaas ayaa welina la isticmaalaa wa tufiidu waxay muujinaysaa wey waxay faa-iideynaysaa oo muujinaysaa bacdu riwaayaati riwaayadaha qaarkood ee arrintaas ku soo arooray sheekooyinka qaarkood ee kusoo arooray shirkaa isaga iyo wixii lagu wada hadlay iyo sida loo dhisay beentaas ana alwaliida waliid ibnu muqiira lamaa markii radda calayhim uu ka diiday uu ku celiyey kullamaa shay kasta oo caraduu lahu ay u soo jeediyeen qaaluu waxay dhaheen arinaa na tusi ra'yaka ra'yigaaga na tusi alladii ra'yigaasoo laa qadaadata fiihi aysan ahayn aynan ahaanaynin waxaba yaraata eh lagu duro qadaada waa saas wax yaraho wax lagu duraba warkaaga aans lahayn wax lagu duro aan lahayn adiga kaaga noo sheeg oo fiihi moxamed ku saabsan fa qaala wuxuu yidhi lahum iyagii amhiluunii ii suga ii kaadiya xataa ufakira aan arrintaas kasoo baaraan degoon kasoo fikira fii daalika arrintaa fadalla wuxuu ahaaday alwaliid ibnu muqiira yufakiru wa yufakiru arrintaa inuu ka fikiro uu ka fikiro uu maanka ku hayo uu rogrogo xataa intii abdaa lahum uu uga soo bandhigay abdaa lahum uu uga soo bandhigay ra'yahu ra'yigiisii alladii ra'yigaasoo dakarna aan soo sheegnay aanifan mar dhoweyd wa fi lwaliidi waliid ilmuqiira anzala allaahu ilaahay wuxuu ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala sita aayaatin lix aayadood maya sita casharata aaya lix iyo toban aayadood oo min suurati lmudathir ayaa lagu soo dejiyey wa fii khilaalihaa aayadahaas dhexdeeda khilaalihaa aayadaha dhexdeeda waxaa ka muuqda suwarun sawiro kay suwaru kayfiyati tafkiirihi sawiro ku saabsan qaabkii uu u fikiray qaabkii uu u fikiray uu ku keenay warkan alla wuxuu yidhi innahu isagu oo weliidihii fakara wuu fikiray yacni maskaxdii ayuu rogrogay maxaan dhahaa maxamed maxaan dhahaa maskaxdiisa ayuu rogrogay weye wa qadara wixii uu ku fikiray uu isdhihi lahaa oo maskaxdiisa iyo maankiisa ku soo dhacayna wuu diyaariyey qadara ay haya-a wuu diyaariyey mufasiriintu saasay ku fasireen sida ugu badan wuu miisaamay wixii intuu diyaariyey buu miisaamay fa qutila waa la lacnaday kayfa qadara sidii uu wax u diyaariyey uu u miisaantay wixiisa daraaddeed baa loo lacnaday uma haddana qutila waa la lacnaday kayfa qadara ta'kiid baa la yidhaah cadha alla kugu dhacday weeye siduu u fikiray xuma uma markaa kadib markii uu intuu fikiray oo maskaxdiisa ay ku soo maaxatay waxa qudhahe la dhihi karaay waa saaxir maxaa jira dadkii walaalaha ahaa buu kala geeyey hadalkiisaa kala geeyey intaa markay maskaxdiisii intaas ka soo maaxatay uu intaa yidhi uma markaa kadib nadara waa eegay haddana bal inay wax dhaliil a leedahay iyo in kale nadara waa maskaxda gudaheeda ayuu haddana ka fiiriyey uu ka fikiray uma cabasa wuu weji tubay wejiguu saa u soo ururiyey wejiga ayuu soo ururiyey wa basara wejigiisiina wuu doorsoomay weeye wa basara wejigiisii wuu doorsoomay oo wuu madoobaaday uma markaa kadib adbara waa jeestay wastakbara wuuna kibray tan waxay muujinaysaa ammaantii uu qur-aanka ammaanay oo markii dambena uu ka laabtay uma markaa kadib adbara wuu dabada ayuu jeediyey oo wuu jeestay wastakbara wuu iskibriyey oo sanka ayuu taagay faqaala wuxuu yidhi in haadaa maa haadaa kani muusan ahaa nin qur-aanka ihi ilaa sixrun sixir oo yu'tharu lasoo ururinayo waa sixir in haadaa ilaa qowlulbashar hadal ruux bani aadama hadalkiisii maahane wax kale ma aha wax waxyi ah ma aha ilaahay qur-aankiisa ma aha saasuu yidhi tii ayaa lala lala kala tegay tii ayaa waxaa loo dhiibay marka qolo kastaoo caraba oo soo gelaysa magaalada intayna magaaladiiba imanin yaa warkii ay beri la kulmi lahaayeen hadday ama nabiga la kulmi lahaayeen ama qaar asxaabtii ay la kulmi lahaayeen dacwada islaamkii hadday maqli lahaayeen yaa liin looga sii wada dhiijiyey waa sida ay yeelaan hadda iclaamka ay dowladaha faasiqiintii ay adeegsadaan wa bacda an ittafaqa almajlisu majliskii iyo fadhigii iyo shirkii markuu isku raacay calaa haada alqaraari go-aanka isagaa markay isku raaceen akhaduu waxay gudagaleen isla kolkiiba oy bilaabeen fii tanfiidihi fulintiisa ama meelmarintiisa fa jalasuu waxay fadhiisteen bisubuli nnaasi dadku wadooyinkay magaalada ka soo geli lahaayeen xiina markii qadimu ay u yimaadeen lilmowsimi xajka ay u yimaadeen laa yamuru dhaqanna waxaa u leh dadku inay iswarsadaan walwalrama laa yamuru ma mara bihim iyaga axadun cidna ma soo marto ilaa hadday soo marto xadaruuhu waxay qofkaa uga digi jireen ama qoladaas iyaahu nabiga ayay uga digi jireen wadakaruu lahum dadkaa waxay u sheegi jireen amrahu nabiga arrintiisa nin saaxira ayaa naga soo dhex baxay anagu isku annagu isku kaaya diray idinka iska ilaaliya fitnadaas saasay ku dhihi jireen amaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fa kharaja wuu soo baxay yatabicu nnaasa isagoo dadka isna raacaya fii manaasilihim meelaha ay degaan wa fii cukaad suuqa cukaad wa majana suuqa majana wadilmajaaz meelahay dadku shirka ku qabsan jireen iyo iyo iyo suuqyada yadcuuhum isagoo ugu yeedhaya ilallaahi alle ugu yeedhaya wa abuulahab ninka abuulahab la yidhaahno lacnatullaahi calayhi waraa'ahu nabiga daba socda oo yaquulu uu leeyahay laa tutiicuuhu warwarkiisa ha maqlina war ha ka yeelinoo ha deecina fa innahu isagu saabi-un waa mid diintii diintii awowyadii ka tegay oo diin jeebkiisa uu kala yimid wata kadaabun oo beenaale ah alleleh adaa beenaale ah dheh wa addaa daalika arrintaas iyada ay go-aanka quraysh ay gaadhay waa qur-aan waa waa waa go-aan khatar ah iyo maxaanku idhaahdaa howlgal khatar ah waa ka hadda ay dowladuhu adeegsadaan dowladaha digtaatoorradii kaay adeegsadaan weeye oo lagu baabi'inayo wax kasta oo xaq ah lagu baabi'iyo weeye wa addaa daalika arrintaasi waxay horseeday ilaa an sadarat alcarabu carabi in ay fushay fulidda waxaa la yidhahdaa ceel ka marka inta lagu soo arooro la noqdo ansadarat alcarabu carabi inay ka fushay min daalika almowsimi xilligaa xajka ah biamri rasuulillaahi rasuulka ilaahay arrintiisa oo qurayshna ay si ugu sheegtay rasuulkii asxaabtuna ay si ugu sheegeen wantashara waxaa faafay dikruhu magiciisa iyo xusidiisa yaa fii bilaadi alcarabi carab dhulkeeda kulliha dhammaanteed ayuu ku faafay marka darsigana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalem